islamarkaana waa siyaasi dhaliila dowladda kenya sida ay ula dhaqanto dadka soomaalida oo uu cambaareeyo waxaana uu si kulul uga hadlay raafka iyo qabqabashada ciidamada kenya ay ku hayaan dadka sida sharci darada ku jooga wadankaasi iyo weliba dadka soomaalida kenya haddaba faarax macalin maanta ayaa looga yeeray saldhigga ciidamada booliiska gaar ahaan qaybta la dagaalanka argagixisada waxyaabihii haddaba ay weydiiyeen ayaa waxaa kala sheekaystay wariyahayaga nairobi axmed xaaji xasan balista saakay ii yeertay waxay dhaheen waxaan baaritaan ugu jirnaa dembi aan leenahay inaad gashay adiga oo dembigaana uu yahay inaad qalalaasa aad wadanka ka hagaajisay oo aad dadkii ugu baaqday waxa weeyaan yacni gacanka hadal iyo aan amarkii dowladda oo xaq ah aanan la qaadan hadaladii aad ka sheegtay inay ahayd mid maaragtay natiijadeeda ay tahay kahorimaad amarka dowladeed marka waxaan kolley waxa weeyaan xoogaa un maaragtay lugta cagaha dhulka ugu dhufo cabsade taana way iska garanayaan aniga inaan wax haddana aanan ka lahayn waxaan la sheegana waa been been iyo kadaab weeyaan laakiin ma jiraan hadallo gaar ay kuu soo bandhigeen ku dhahayn waxaan iyo waxaan iyo waxaan aad dhahday oo lagugu haystaa oo caddayn ah ajiradaanu isla fiirin ay dhaheen oonu ku tusna wixii aan maaragtay aan annaga aan wax ka qabno ani waxaan ku yidhi cajirada idin lama fiirinayo baaritaankii shaqada idinkaa shaqada kule aniga idin lama baaray dembigeyga aniga idin lama baaray waxyaabaha ay ka hadlayaan oo markii sheegeen waxay ahayd inaad tiri qaraxyadan wadanka gudihiisa ka dhacay hadda inaad aaminsan tahay inay ibna dowladda ay ka mid tahay ay ka dambeeyaan misena dad ay dowladda og tahay ay ka dambeeyaan laakiin telefishinada markaad ka hadlaysa taas waad sheegtay soo lama dhihi karo taas qalalaasi way abuuri kartaa mar haddaa leedahay dowladda ka dambayso waxaa weeyaan dowladda boqol iyo googo maxay ahayd qarax baa ka dhacay wadanka halkoo shaksi oo intii lasoo qabtay lasoo cadeeyey la dacweeyey oo maxkamadii lagu cadeeyey ma jirto dowladda waxay qabtaa c i d wax lamida aananba jirinba afrikaanka haddii la dhaha sab saharan africa afrikada midoob oo dhanba hadii la yihahdo marka ma dhici karto in ay dowladda ayan awood u lahayn inay ogaato dadka waxaan sameeyey in laakiin la yidhaahdo soomaali baa ka dambaysa oo magac soomaali oo cunsur idil iyo qowmiyad idil intii la bartilmaamaystaa ha la raafo ha la aruuriyo bunugtooda ha la fiiriyo oo iyaga shaqaha laga dhigto waxaweyaan waxaanan waafaqsanayn sharciga anaga noo yaallo ma jidho sida aniga ii muuqato waxaa suurtagal eh inay dad madaxa barkood ka dhaadhacsan tahay sidii keli oo reer galbeed dib loogu soo noqon karo oo hataa maxkamadihii iyo wixii oo dhan bana looga khafiifin karo oo bal ka tartiibsada loo dhihi karo haddii la beero marxalad aan haysano common enemy argixisa islamic baa anagana soo weerartayay islamic islamic terrorism international terrorism baana soo weerartayay kenya haddaan nahayay galbeedka ay dhahaan dhib kastoo idin dhexeeyey idinkii iyo maamulka kenya inay noqoto haddana maxay ahayd common cause oo laisku soo yara dhawaado sooma dowladdu waxay leedahay soomaalida ma bartilmaamaysanayno ee argagixisaan la dagaalamayna waa sida dowladda ay tiri ka warantaa ilaa iyo haatan habraha guryahooda lagu galaayay oo dhegadhegaha iyo dahabka yaroo meesha u yaallaa laga furinayay oo shilimaadkooda laga furinaya soomaali baana loo barbartilmaasnaa adigaa degan magaalada oo ogsoon wixii dhacay marka waxaa jiraanba kuu sheegi waxa weeyaan bartilmaameed way jirtay markii hore marka markii hore dowladdii hore mas-uul saraad ka ahayd ilaa hadda dalka awood baad ku leedahay halka idaacadaha ka sheeg sheegi lahayd arrintaa oo ay dhalin lahayd sida hadda ay leeyihiin dhibaato dalka ka dhalin lahayd dowladdii maxaa si toos in uga tagtay ugala hadli weyso talooyin u siin weysay waa kala hadalnay si toos oon caadi ahayn baan kala hadalnay soddon jeer tira markay u yar tahay waxaa ka mid dadka mukhaabaraadka samaynayo waxaan idhi niman soomaali e dowladda ku jira oo mukhaabaraadka ka shaqeeyaan ha loo diro meelihii maaragtay loo baahnaa in waxaan laga baaro way ogaan karaan si fudud bay iga ogaan karaan dadkii bay ku dhex noolaan karaan wax kastoo dhan bay ogaan karaan nin madow oo qabaa'ilka kaloo madowga kenya mise nin cad mise nin hindi eh kuma dhex dhuuman kara soomaalida ma nin maxay ahayd jalwe mise nin bantuu mise nilotic bantuu dhex gala soomaaliya ku dhex noolaada masaajiyahooda iyo meel kastoo naba galo kuma dhex dhuuman karaan waktiga anaga aan kaaga sheegay kaadi al-shabaab nin aniga iga necab oo adduunka ku nool ma jiro waayo dhibka ay ummadda soomaaliyed u geysteen dhibka ay dadkii ilbahan wadaagnay oo jamhuuriyadda ku noola ay u geysteen yaa wax uga dhiga aanan lahayn annaga waxay noo geysteenna way fara badan tahay su-aasha ugu dambaysa marka maxaa xal aad isleedaha adiga si arrimaha taagan oo dhan looga baxo waxaa xal ah in dowladda shaqadeeda ay qabsato waxaanu aragnay meel kaniisad eh oo qarax lagu sameeyey qaraxii waxaa loo nisbaynaya muslimiin inay sameeyeen argixisa muslimiin ay sameeyeen oo mombaaso oo likoni la yirahda hadda waxaa inoo soo caddaatay inayan ahayn dad muslimiin oo dad kenyaanka kale oo kristaan inay ahaayeen maxaa cadeen ugu haysataa cadeynta loo hayo waxaa weye horta cadeen kuwa kale lama hayo laakiin labada nin oo la dilay ma aha muslimiin maalin dhowta meeshii maqaaxidii yareed oo islii oo qaraxa ka dhacay ninkii meesha haystay oo lahaa labadii qof intay u imaatay wax kaga tagtay wixiina marka dambe u qarxay ma ahayn biir soomaali marka wax kastoo dhaco wixii unba maxaa waale in soomaali loo nisbeeyo